ciid mubaarak muslimiin ka badan hal bilyan iyo siddeed boqol oo milyan oo dunida ku nool ayaa xalay bilaabay badankood inay u dabaaldegaan munaasabadda ciidul adxa ee lagu maamuuso maalinta saddexaad ee xajka oo ka mid ah shanta tiir ee islaamka meelaha xalay looga dabaaldegay waxaa ka mid ah magaalada qaahira oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dunida muslimka waryaheenna xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira malaayiin muslimiin ah oo ku nool dunida carabta ayaa saakay bilaabay inay u dabaaldegaan maalinta koowaad ee ciidul adxa ayagoo u dareeray fagaarayaasha waaweyn ee lagu tukado salaada ciida iyo masaajida magaalooyinka maka iyo madiina ayaa ka mid ah meelaha sida weyn muslimiinta ay isugu soo baxeen xili in ku dhow laba milyan oo xujay ah ay gudanayaan qaybihii ugu dambeeyey arkaanta xajka sidoo kale magaalooyinka dooxa tuunisa dubay khartuuma iyo magaalooyin kale oo carab ah ayaa si weyn ay isugu soo baxeen muslimiinta dalalkaasi ayagoo ay ka muuqato farxadda ciidul adxa magaalada qaahira oo ah magaalada ugu weyn dunida carabta ayaa malaayiin qof oo muslimiin ah salaada ku oogay fagaarayaasha waaweyn ee magaaladan qaahira iyo gobollada waddankani dadka masaarida ayaa maanta oo kale u yaqaana maalinta gowraca iyo hilbacunidda waxaana inta badan waddooyinka iyo suuqyada magaalada qaahira dhex daadsan dhiigga xowlaha loo gowracay udxiyada dadka ajaaniibta ahi ee ku ciidaya waddankani waxaa ka mid ah kumanaan soomaali ah oo isugu soo baxay xaafadaha sida weyn ay u degan yihiin dadka soomaalida qaar ka mid ah soomaalida u dabaaldegaysa ciidul adxa oo aan kula kulmay fagaaraha suuq sayaaraadka ee degmada nasri city ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan ciidda magacaygo saddexaan cabdisumad sheekh cabdilaaw kaab ciid wanaagsan baan leeyahay ehelka iyo qaraabada meel kastay ku nool yihiin maanta si fiican baan uga ciidaynaa dalka masar ilaahay waxaan ka baraynaa ciidda ciiddeeda inuu nabadqabiyo barwaaqay bashbash nagu gaadhsiiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaana waalidkay hooyaday aabbahay iyo walaaladii dhammaan kasta meel kasta joogaan dalkan masar wuu ka duwan yahay dalalka kale iyo dhiig qowrac fara badan ayaa la sameeyaa maalinta ciidda oo xoolo badan baa la qalaa waddanka gebigiisu waa wada dhiig dadku way ka dareeraan waxay u baxaan qaryooyinka waxaa isugu soo hara dadkii magaalada u dhashay iyo dadka ajaanibka ku nool sida soomaalida oo kale oo dadka ugu tiro badan ah marka laga reebo suudaanta oo la jaara marka ciidan waxaan u hambalyaynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto gaar ahaan soomaalida maxamed cabaas sheekh maxamuud ciid wanaagsan aad aan ku faraxsanaa ciidda maanta magaalada qaahiro aad laiskugu soo baxay waa waxaan isleeyahay waa ciiddeedii sideedaad kudhaad ama toddobaad aad aan ku faraxsanahay sida kale dadweynaha soomaaliyeed oo maanta maaragtay isku soo wada baxeen oo magaalada dhan maaragtay salaada iyo wixii oo dhan jawigaan farxadda badan aan ku qaadanaya waxaan aad u jeclaan lahay soomaaliya inay ahaato gaar ahaan muqdisho iyo xaafadeedii geesjacayl wardigley waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed dhammaan iyo intinta muslimiinta oo kale waa tahay walaal adigana magacaaga
magaca melari cabdikariim cabdulaahi ciiddii labaad oo waddankan aan ku ciidaay waaye ciid wanaagsan waxaan salaamaya walaalahay meel kastoo ay joogaan ma eedan salaame dadka baaya boqol degan ciid wanaagsanaan lahaa ciidun ciidiya ilaahay bashbashi barwaaqin iyo deersi soomaalina maxaan ka rajahaya in ilaahay nabadgeliyo barwaaqe ee dowladnimo ilahay ndhali meel walba roogaan magacaygu waa saalax carab magacayga saddexna waa saalax cali cabdinebi waxaan ahay fanahan soomaaliyeed kana mid ah kooxda walaalaha fanka ee qaahira waxaan rabaa inuu ka faa'idaysto munaasabadan ciidda aan salaamo ehelkayga dhammaan hooyaday aabbahay walaaladay ool faaniskayga asxaabteeda qaaliga inta muuqayga maqalkayga taqaana waxaana rabaa inaan idhahdo kulli caawintin bkheer kulli sana tayibiin insha allah waxaan soo qaban doonaa heesihii hees ka mid ah heesihii hore alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahayna siiyey isaga kuwaba leh way ahaateye maanta si wanaagsan u ciida way ahaateye maanta si wanaagsan u ciida aad iyo aad halkan waxaan uga salaamaya dhammaan kooxeeda walaalaha fanka iyo ummadda islaamka aad inaan ku salaamay aad umadsantay okay aad baa umadsanta walaalkay shukran ciidda carafa ama ciidul adxa iyo xajka sanadkani ayaa kusoo beegmaya xili xiisad weyn ay u dhexayso dowladda qatar iyo dowladaha isbahaysiga carabta oo ay hogaaminayso boqortooyada sacuudi arabiya taasoo saameyn badan ku yeelatay qoysaska ka soo jeeda dalalkaasi oo maalmaha ciidda farxadda wadaagi jiray xuseen saxnuuni v o a kahira
ciid wanaagsan ayaan leenahay annagana dhammaan soomaalida meel walba ay joogto